runtii kulleyba hadda waxuu maaragtay madmadow xoogaa habkii maarata shirka fulintiisa ugu jiraan laakiin waxaa socda wadahadallo iyo habkii maarata waxaasoo dhan loo dhammayn lahaa meel fiicanayna marayaan waana arrinta maarata hadda aan warbixinadan ka sameynay sidaa la socotaan galmudug maarata hadda waxay jirtaa saddex sano waxayna runtii gaartay horumaro badan oo ugu dambeeyey maarata heshiiskii halsunno iyo galmudug laakiin habkii fulintii iyo hawshii iyo ayaa maaragtay insha allah ala rabaa in maarata sidii ahayd iyo hawshaas loo fuliyo hadduu ilaah yihahdo marka waxaan rajaynaynaa in si fiican oo wax walba maaragtay horumar laga gaaro ay u dhammaadaan dadka galmudug oo dhan ay ku faraxsan yihiin